بsm الlh الحamdu للh ثanاء للh ثma الصلاaة والسلاam عlى رasuuli الlahi صlى الlه عlيه وsلم اllهma أkhriجna min ظulmaaت الوهم وأkrimna bنuur الfهم واftح عlayna bmacrifaة العilm xasن أkhlاaqna bاlxilm وsahil lna abwaaba fadlk وانshur عlayna min khaza'n رaxmatka ya أرxم الراaحimiin rabi climna minh ma jahilna wdakirna minh ma nasina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo afraad min suurati huud qaala allahu tacaalaa wa ilaa madyana akhaahum shucayba qaala yaa qowmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh ilaa aakhiri alaayaat waxaynu ku soo jirnay qisaskii ambiyadii suuraddan looga qisooday ilaahi subxaanahu wa tacaalaa oo taariikhdoodii iyo warbixintoodii laynaku caddeeyey waxaynu maraynaa reer madyan oo loo diray nebiyullaahi shucayb qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wa ilaa madyana reer madyan intii ka ana wa arsalnaa ilaa madyan bay ka dhigantah waxaanu u dirnay reer madyan qoladii la dhihi jiray akhaahum walaalkood shucaybaa ee shucayb ahaa walaalkood baan u dirnay shucayb baan u dirnay waa qisadii lixaad ee suuradda lagu sheego walaalkood shucayb baa loo dira qaala wuxuu yidhi markuu u tegay yaa qowmi qoomkaygiiow ucbudullaaha ilaahay caabuda maa lakum idinma ahaanin min ilaahin ilaah idinma ahaanin min ilaahin ilaahun hayruhu ilaah oo ilaahay kayrkiisaoo siwaahi oo ka soo haray idinma ahaanin ee ilaahay keliya caabudo nebi kasaaba ummadda loo diray markuu towxiidka ugu yeero oo ugu baaqo wuxuu meesha koowaad oo kala hadlayo ka dhigay ummaddaas meesha ay ka liidato ay ka hoosayso ay loo baahan yahay in laga toosiyo qolaba waxbay maalan ee ku maman tahay ama dembi bay ku xoog badantah aada ugu dhex jiraan qoladaani waxay ahaayeen beegga iyo miisaanka bay nusqaamin jireen wuxuu yidhi markaa walaa tanqusuuha nusqaaminina almikyaala beega iyo walmiisaana miisaanka markaad soo qaadanaysaan iyo markii aad dadka siinaysaan midna ha nusqaaminina markaad soo qaadanaysaan waaba soo oofsanayaane waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum markaas iyagu waaba soo buuxsanayaane see u nusqaaminayaan waxaan ay soo buuxsadeen qof xoolihiisa ay soo nusqaansadeen weeye oo ka soo yareeyeen walaa tanqusuuha nusqaaminina almikyaala walmiisaana mikyaalkaas war waxaad beegaysaan iyo waxa aad miisaysaan ha nusqaaminina oo ummadda xaqeeda ha ka nusqaaminina waxay ku caanbaxeen qoladaani beegga iyo wasanka inay nusqaamiyaan oo tadfiif ku sameeyaan weylun lilmudafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yasawfuun waa markay soo beeganayaan xoolo badan bay ka soo qaadanayaan aad bay shayga usoo buuxinayaanoo waxay u yeelayaan dhowr bay u yeelayaan aada bay u miisayaan markay iyagu dadka u miisayaanna waxay la simayaan weelka qarkiisa sidaasay maaragtay intaan saroo dhan uga goynayaan koombadii saddexdii koombaba inay koombo ka soo dhex saaraan dhowrkii kiish inay kiish ka soo dhex saaraan waxaasay raadinayaan qoladaan marka arrintaasay ku caanbixeen waxaa kaloo yana lagu tilmaamay walaa tanqusu lmikyaala walmiisaana mikyaalka iyo miisaanka shayga wax lagu beego iyo kan wax lagu miisaamo shaygii laftiis ha nusqaaminina wasanka shayga markii la wax la wasnayo shaygan kiilaa la saaraya kiila haddii la beegayo kiilaa la saaraya nuskiilaa la saaraya rubuc baa la saaraya shay kiilo u muuqaal eg laakiin kiilo dhan aan ahayn oo yar haddii loo saaro bir ama dhagax dhagaxyo xataa waxaa jira lagu soo maaragtay lasoo leekeysiiyo ama maalin kasta fadgo-ayo ama marka dambe yaraanaya markaasaa shaygan laftiisiibaaba marka hore lasoo yareeyey kiilada ay ku sheegayaan waxaanay koombada ku leeyihiin wax ku beegayaan baaba marka horeba tii la rabay aan ahayn oo weelkiibaaba lasoo yaraynaya yana lama ogola ama raashinkii wixii lagu beegayey wixii la wasnayey baa la nusqaaminaya waa islaasimayaan labada arrimood wuxuu ku yidhi innii anigu araakum waan idin arkayaa buu yidhi bikhayrin mutalabisiina bikhayrin khayr badan khayrka waa maal xoolo badan idinkoo ku laran wareedhaaya xoolo badan baa haysataane oo ilaahay hanti badan buu idiin dhiibaye nicmo badane inaad gogataan dadka waxa u beegayseen oo xabado badara iyo xabado masagaa iyo xoogaa raashana hadba ka yaraysataan maxaa idinku kalifaya waxaan ilaahay idinku kalifin maxaa u samaynaysaan innii araakum waxaanba idinku arkayaa bikhayrin waa maxay bimaalin wa nicmatin khayr iyo nicmo badan inaad ku sugantihiin oo ku larantihiin oo taasoo idinkaga filan inaad dadka ka nusqaamisaan xaqooda aan baahi idiin geenaysa ma jidho hantiyari idinma hayso waasac arsaaqdaa baa ku sugantihiin xoolad badan iyo nicmo badan baa haysataa taa waa mid taa darteed horta ha u nusqaaminina midda labaad arrinta labaad u sheegay wa innii anigu aqaafu aan cabsan calaykum dushiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkii yoomkaasoo cadaaba yowmin yoomkaasoo muxiidin waxa muxiidkaada koobaya waa cadaabkee iminka laakiin muxiidintu yowmintaasay ka sifo tahayoo mujaawarada deriska ay la tahay midkaas tanwiinsan iyaduna yowmin cadaaba yowmin muxiitin marka waxa weeyaan taasna waa idinka baqaya maalinka isaga ah marka maalinka cadaabkii baa dhex dhacaya waxay ka dhigan tahay cadaabu yowmi alqiyaama maalinku waa maalinka qiyaamada maalinka cadaabkiisaa idinka baqaya wayaa qowmi qowmkaygiiow awfuu oofiye mar haddii la soo yidhi ha nusqaaminina dee waaba oofiye soo maahayn ma tigraar ba maye maahee arrintaanay aada ugu caanbaxeenoo lagu xeel dheeraanaya awfuu oofiya almikyaala mikyaalka iyo walmiisaana miisaanka oo looga jeedo keylka iyo wasanka bilqisdi mutalabisiina bilqisdi bilcadli cadaalad xaala ku laranti oofoodaas faacilka haddaa ka xaalaysa bilqisdi mutalabisiina bilqisdi xaala ku larantihiin oofiye walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka baksiinina ashyaaahum shayaashooda ha ka nusqaaminina weeye iyaduna walaa tacthow hana fasahaadinina fil ard ardada dhexdeeda mufsidiina xaalaatin kuwa mufsidiina waa fasaadka kan u daran wey walaa tabkhasu naasa ashyaahum dadka ashyaadooda lagama ceebeeyo lagama caayo warma waxaana suuqa keenta waxaan hadda yaa gadanaya a wuxuu hadda wuuto arag qofkaani waxaa lama yihah dadka waxooda lama ceebeeyo lama nusqaamiyo waxaa kaloo xataa waddadaa maraya ummadda xoolaheeda lagama ceebeeyo lagama nusqaamiyo haa nooc hore iyo nooc dambe iyo nooc cusub iyo nooc qadiima iyo mid laga baxay iyo mid hadda wuxuu doona ha noqdo ummadda waxeeda lagama ceebeeyo lagamana nusqaamiyo xaqooda marka waa loo waa la siiyaa wuxuu yidhi baqiyatullaahi ilaahay baqyadiis oo ah maa abqaahu llahu lakum ilaahay wuxuu idiin baaqi yeelay waxa idiin haray markaad si fiican ugu buuxisaan dadkaa wax u wasnayseen iyo kuwaa wax u beegayseen ilaahay baqiyadiisa waa maxay tashriif weeye idaafaduye waxa xoolaha idiin haray oo ilaahay idiin baaqi yeelay baa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum mu'miniina haddaatiin kuwa iimaan leh xalaasha idiin hadhaa waxay ka fiican tahay xaaraan aad dadka hadba kala haraysaan wax kastoo tiro badan xoola xaaraanta o dhan waa sidaas in yaroo xalaala baqiyatullaahi ilaahay baqiyadiisa inta xalaashaa idiin baaqiga ah baa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum mu'miniina intaasaa barake laydiin gelinaya intaasaa la idiin barakaynayaa waxaan kale si kastoo u badan yihiin haddaysan barako lahayn oo xalaal ahayn wax faa'iidaa ma laha xaaraan badan oo lasoo uruuriy oo tiradii ka badatay intaa yaroo xalaashaabaa ka fiican marka waa laba arrimood haddaa iimaan leedihiin laba faa'iidaa helaysaano ummaddii waxeedii waa siiseen waxa xidhada idinku jiro a haysataanna waa idiin xalaal mid labaadna waa helaysaano ilaahay agtiisa ajar weyn iyo thawaab ka helaysaan haddii in kuntum mu'miniin aatiin wey haddaysan iimaan lahayn adduunka unbay dadka xaqoodii siiyeen oo xuquuqdii lagu lahaa iska oofiyeen laakiin ajarkii iyo hawaabkii weynaa ee aakhiray ka heli lahaayeen mu'miniintu ma helayaan in kuntum mu'miniina marka wakaa baqiyat ullaahi khayrun lakum in kuntum mu'miniin dad waxaa jira qanaaco ilaahay ka buuxiyey wax yaroo u xeraysan wax yaroo ay haystaan wax yaroo ay quutaan waxaasay ku dadaalayaan xalaasho ah shaqooyinka ugu daran shaqooyinka xaaraamtaada oo hantidu kaa soo gelayso xoolihii kaa xumaynaya oo xaaraan kaaga dhex darsamayaan waxyaalahaasaa la iska ilaashaa baqiyat ullaahi khayrun lakum in kuntum mu'miniin wamaa ana aniguna maahi calaykum dushiinna bixafiidin mid xafiida oo acmaasheenna xafidaya oo idinku abaalmarinaya oo raqiib ah idin waadiye idinka haya kaamaah anugu naasix baan ahay nebi ilaahay baan muballiq baan ahay mid idin gaarsiinaya waxayna dhahaan waqad acdara man andara waa cududaar dhameeyey qofkii ummadda u diga qof digay waxa weeyaan ummaddaas waa waa waa cududaar waa cududaar dhameeyey qaaluu waxay dhaheen iyagii baa gelaya marka hadalka toobiga iyagaa hadda waxay qaadanayaan hadalku iyagii waa maraya wuu la hadla qaaluu waxay dhaheen yaa shucayb shucaybow asalawaatuka masalaadahaada baa ta'muruka ku amraysa an natruka inaan ka tagno maa yacbudu aabbaa'una aabbayaashee waxay caabudi jireen nebi shucayb waxaa la yidhi waa salaad badna marka salaaddii uu badin jiray bay usoo qabteen waxaan aad salaad tukatid hadda ha salaadaa tukataa kuu sheegtay soo maaha wixii aabbayaasha aabbayaashay aan ka soo gaarnay oo aabbayaashayo caabudi jireen inaan ka tagno salaadaan badan baa kuu sheegtay soo maaha bay ka dhigantay asalawaatuka ma salaadahaadaa ta'muruka ku faraysa an nacbuda inaan an natruka inaan ka tagno maa yacbudu aabbaa'una aabbayaasha way caabudi jireen iyo beegan iyo wasankan buuxiya aad leedahay salaadahaada hadda ku amraya soo maa sidaasi ula hadleen arrintaa waxay leeyihiin qof caaqilah wixii aabbayaashaas ay caabudi jireen in laga tago qof caaqila wuxuu ku hadli kara ma ah bay leeyihin ow an nafcala inaan samayno an natrukadii hore ku xidho ow waayo an natruka inaan ka tagno an nafcala inaan samayno oo an natruka inaan ka tagno an nafcala inaan samayno fii amwaalinaa xoolaha yaga dhexdooda maa nashaau waxaan doonno xoolaha yaga dhexdooda waxaan doonno inaan ku samayno inaan ka tagno masalaadahaadaa ku amraya labadaa arrimood bay soo qabteen xoolaha waa maxay qofkaan u buuxinaynana iyo kaan u yaraynayna iyo kaan miisaanka iyo wasanka an natruka waxa weeye an nafcala fii amwaalinaa maa nashaa taa horey ku xidhan tahay an natrukadaasaa usoo qadaraysa isagu laba arrimood buu kala hadlay towxiid iyo baksiga inay iska daayaan labadiiba waa ku diideen mid waxay dhaheen maa yacbudu aabbaana inaan ka tagno waa xaggii towxiidka iyo tii labaadna an nafcala fii amwaalinaa baksigiina wataa taasay kaga jawaabeen salaadan waxaa la yidhi waxaa looga jeedaa diinta ma diinkaadaa ku amraya waa la dhihi karaa mar allaale waxaa la yidhi qoomkiisu waxa ahay markay arkaan isagoo tukanaya bay intay isku indhajabiyaan oo isku iljabiyaan oo qosqoslaan bay waxay maaragtay maaraysan jireen ha asalawaatuka taamuruka haddama salaadaada salaadahaada waxaan ku amraya baa adigu tugtukanayay jees jees weeyaan waxay ka dhigan tahay idaa ra'ayta mactuuhan yudaalicu kutuban qof waalanoo kutub daalacanaya haddaa aragto oo iska akhrisanaya markaasuu hadhow hadal sheegay fool xun sidii wax kitaabka laga akhriyo oo kale la waa nin waalanoo kitaab watee uma yadkuru kalaaman faasidan hadal xunbuu sheegay hadeerna kitaabbuu daalacanay markaasaa waxaa la dhahayaa haadaa min mudaalacati tilka alkutub wixii aad daalacanaysay aa bay ka ahaatay waxaan waxaad daalacanaysa hadda warkaan ka hesha mayaabe bay ka dhiganta inaka adigu isagii bay la hadlayaan nabi shacayb laanta adigu alxaliimu alrashiidu siday u taal hadda alxaliim urashiidu iyagu ugama jeedaan alxaliim ma ammaan bay ahaan lahayd iyo alrashiid iyagu cagsi bay uga jeedaan sidaa bedelkeed alxaliimu waa midka duqaadka badan alrashiidun waa midka hanuunsan maxay uga jeedaan inaka adigu laanta adigu alxaliimu axmaq baa tahay bay uga jeedaan hadda iyagu doqon baa tahay bay uga jeedaan alrashiiduna waxay uga jeedaan mid dhunsan baa tahay waxaa weeyaan waa sidii oo kale duq inaka anta casiiz lkariim dhedhami cadaabka ninkii casiiskaayo kariimka ahaabaa tahay ma casiiz maaha laakiin waxa weeyaan waa usluub qur-aanku ku yimid oo xeel dheer dadkuna way isticmaalaan hadda qof aad dhaliilsantaha walaad nin fiican baata ha waxaasaaba samaysaa soo maaha ama diintiiba ka maaragtay ku tumanayo hadlaynaya cilmi baaba leedahay cilmigaadi baa saas la samaynaysaa soo maaha cilmigaadi baa waxaan ka heshay qaab noocaas oo kalea marka xaliimnimadii iyo rashiidnimadii iyagu ugama jeedaan hadda waxay uga jeedaan jees jees bay uga jeedaan qaala wuxuu yidhi yaa qowmi ara'aytum ka warrama in kuntu haddaanahay calaa bayinatin bayina dusheed oo min rabbi ka ahaata hanuun iyo nubuwo iyo hidaado dusheed haddaan saarnahay rabbigay xaggiis ka ahaata oo warasaqanii ilaahay warasaqanii oona i arsaaqay minhu xaggiisa ilaahay risqan xasanaa risqi wanaagsan waa maxay xoolo xoolo badan buu lahaa baa leeyi lowda jawaabteedi baa kaa go-an haddaan xujo cadna hayso oo nebi xaqiiqa aan ahay mayaysan sax ii ahayn mayay sax ii noqon kadhaa inaana idin amrin inaa iskaga tagtaan asnaamta caabudideeda iyo macaasida kahariddeeda ambiyadaba intaasaa lala soo diro wamaa uriidu mana doonaayo an ukhaalifakum inaa idiin dabamara anugu ilaa maa shay intii ka ah anhaakum aan idinka reebay canhu xaggiisa intaan wax idinka nahiyo oo idinka wacdiyo anugu mid idiin dabamaraya oo wixii samaynaya xumahaha anuu maahi wamaa uriidu mana doonayo an ukhaalifakum inaa idiin gadaal maro ilaa maa shay intii ka ah anhaakum aan idinka reebay canhu xaggiisa sideedababa sida habboone waa sidaas aley diinta markii laga hadlayo qofku ummadda wuxuu farayo inuu yahay qof fartoon dii lagu leeyahay waxa uu ka reebayo inuu yahay qof isaguna ka reebtoomay ee ummadda waxay qaadan ogyihiin ficilka qofka ficilkiisu hadduu hagaagsan yahay ficilkaa looga dayan ogyahay laakiin dhawaqa iyo qowlka keliya qofkiina khilaafayo wuxuu ku hadlayey taa dadkii kuma dayanayaan diinta in ficilkaada looga daydo weeye inaad ku camalfalaysid adigu weyneynaysid aad ku dhaqmaysid aad baranaysid aad baraysid marka idiin dabamari may waxaan idinka reebay anigu maahi buu yidhi mid idiin dabamaraya in uriidu maa uriidu mana doonaya buu yidhi ila alislaaxa wanaag mooyaane ma sadactu intaan awoodo idinku inaad wanaagsanaataan weeye ujeedkaygu nabi shucayb mar hadduu hadalka qaato khadiibulambiyaa baa la dhahaa khadiib alambiyaa waxaa weeyaan hadalka mar haddoo u buxo waa bejinaya meel buu gaarsiinaya aad baa ilaahay ugu sahlay wamaa tawfiiqii la waafajintayduna ma ahaanin ilaa billaahi ilaahay mooyaane mafcuulkiisaa loo idaafiy calayhi ilaahay oo keliya un baan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisa oo keliya un baana uniib u noqonaya wayaa qoom ka bixi maayo qoomkaygiiyow laa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin shiqaaqii shiqaaqayga aniga la khilaafidayda khilaafidda aada khilaafaysaan shiqaaqayga mukhaalafati wey khilaafka ay khilaafaysaan an yusiibakum inuu idin asiibo yuusan idinku xambaarin mithlu maa shay oo kale asaaba asiibay qowma nuuxin nuux qoomkiisii aw oo nebi nuux qoomkiisi wixii ku dhacay maxay ahaayeen waa soo marn duuf biyihii duufaantii lagu harqiyey qowma nuuxin nuux qoomkiisi wixii asiibay aw qowma huudin huud qoomkiisii iyagana dabayl waa iyagii lagu baabi'iyey wa arsalnaa calayhim ariix alcaqiim aw qowma saalixin saalix qoomkiisi iyagana rajfadii waayada ay ku dhacday hadda wamaa qowmu luudin luud qoomkiisina maysan ahanin minkum idinka xaggiinna bibaciidin reer luud kuwii daalimiintahayoo qowmu luud ahaa maysan ahanin xaggiinna bibaciidin bimakaanin baciidin meeshii qoladaa lagu helay ee lagu baabiiyey meel idinka dheer maaha laba arrimoodba waqti ahaanna idinkama foga oo qolooyinka u dambeeyay ahayn qoomuluud makaan ahaanna idinkama foga zaman ahaanna idinkama foga xumi bay sameeyeen waana la baabi'iyey maweydaan ku cibro qaadanay wastakfiruu rabbakum rabbigiinu istikfaarsada u noqda wey dembi oo dhan ka istikfaarsada uma intaa ka bacdi tuubuu ilayhi ilaahay xaggiisa u noqda toobatan nasuuxan way mogta ina rabbii aniga rabbigay raxiimun waa mid naxariis badan waduudun ilaahay kaiiruun yaa wd waduud ilaahay weeyaan waa facuul waa mubaalaqo weeye mid aada u jecel weeye qofkii toobad keena kan u noqda ilaahay waduud weeyaan intaa markuu misne ku yidhi qaaluu waxay dhaheen yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu annagu ma fahmayno kaiiran wax badan oo mimaa taquulu waxaa ku hadlaysid wax badan oo aada akhriyeysid haba ka garan maynaba dhe maba fahmaynaba warar badan oo aad noo akhriyeysid oo aad noo shee nooga sheekaysid ma garanayno xikmadihii mawaaciddii culuumtii macaariftii oo u sheegay waxay ka soo qaadeen hadalle hadayaanoo isku dhex yaacsanoo aan la fahmaynoo kale wainaa anaguna la naraaka waxaanu ku arka ku aragnaa bay dheheen fiinaa dhexdayada daciifa mid awood daran aan awood lahayn daciif dhexdayada aan sharaf ku lahayn awood iyo aan ku lahayn awoodda xataa jirkaayoo qofku muuqaalkiisa aan ku lahayn cid ku difaacaysa aan ku lahayn oo ku raacsan saasaan ku aragnaa walowlaa rahduka qoyskaa ka dhalatay hadduusan jirin la rajabnaaka waan ku rajmin lahayn dhagax baan kula dhici lahayn ba walowlaa rahduka rahdigaa ma jireene yaa jifida iyo qoyskaa ka dhalatay lama la aadeene hadday kuwaas la aysan jireen la rajabnaaka la qatalnaaka waxaan kugu dili lahayn ramiyan dhagax tuur weeyaan bilax jaari dhagaxaas baa nafta kaaga qaadina wamaa anta aduuna ma tihid calaynaa dushayada bicasiizin mid casiiz ah ee qiimo ka leh oo la karaameeyo nebiga ilahay se ula hadlayaan ar muxtaram agtayada kama tihid ilaaan markaas dhahno ninkaan xurmuu leeyahay dhagaxaan ka dayn kaama daynin laakiin qoyskaa noo qiimaysan aa ka dhalatay qoyskaa ka dhalatay baa noo qiimaysan mooyaane qoyskaas maa hadda kugu daynaynaaye adi hadday tahay adiga agtayada sidaasaa ka tahay wey wainaa la naraaka fiinaa daciifan iyo wamaa anta calaynaa bicasiizin iyo sidaasaa agtayada ka ta darsigeenna intaasu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab